إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii saaka ka dhacay deegaanka xawaaley ee shabeellaha dhexe ay ku dishay in ka badan lixdan askari oo ka tirsanaa milatariga dowladda federaalka ah horjoogayaasha ciidamada iyo maryaanta bariga hiiraan ku sugan ayaa waxaa loo geeyey meydka taliyo dhowaan muqdisho looga dilay iyagoona muujiyey sida ay uga murugoodeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimashadii dhaawac waxay ku noqdeen qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsanaa dowladda federaalka iyo jubbaland ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala jamaame walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay weerar nafuurnimo oo shalay ka dhacay magaalada halgan ee gobolka hiiraan munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan boqol iyo soddon arday oo loo xiray macad sharci ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan shabeellaha hoose intaa waa qodobadii warku waa wanaadhegsaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay sheegtay in weerarkii saaka ka dhacay deegaanka xawaaley ee shabeellaha dhexe ay ku dishay in ka badan lixdan askari oo ka tirsanaa milatariga dowladda federaalka ah warka waxaa inoo haya cabdifitaax maxamed qaasim war-saxaafadeedka oo cinwaan looga dhigay weerar lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo ka dhacay xawaadley ayaa waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku faahfaahisay weerar oo ay saaka ciidamadeedu kula jarmaadeen xero ay deganaayeen askarta dowladda federaalk oo ku taalla deegaanka xawaadley oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ayaa ugu horreyntii waxaa lagu bidhaamiyey qaabka uu u dhacay weerarka waxaana lagu yidhi iyada oo laga duulayo amarka allah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu saaka oo talaado ah weerar qorshaysan ku qaadeen cadowga ku sugan deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe kaas oo qiyaastii lixdan kilomitir u jira caasimadda muqdisho camaliyad isishaadiyo ah ayuu weerarku ku bilowday kadibna waxaa xigay ciidanka mujaahidiinta oo dhowr jiho ka weeraray cadowga ashahaadala dirirka ah ee halkaasi ku sugnaa war-saxaafadeedku waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray weerarka dagaal muddo socday kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii jebiyeen cadowga waxayna gacanta ku dhigeen saldhiggii riddada ee deegaanka xawaadley khasaaraha dhimasho ee cadowga soo gaaray inta ilaa iyo hadda aan ognahay waa lixdan iyo saddex dhimasho ah iyo dhaawac intaasi ka badan waxaa cadowga halkaasi lagu dilay ka mid ahaa taliyihii ciidanka riddada ee saldhigga xawaadley kaasoo lagu magacaabi jiray colonel abshir maxamuud shataqi ahaanabaa la murtad shahaadolo dirir ah oo muddo dheer dhibaato ku hayay bulshada muslimiinta ah ee shabeellaha dhexe in muddo ahna ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta dhankooda dowladda federaalku waxay hadallo walaac ah ka soo saareen khasaaraha baaxadda leh ee saaka ku gaaray xawaadley walow ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaarahooda hase ahaate ee waxay inta badan madaxda iyo saraakiisha u tacsiyenayeen taliyaha war-saxaafadeedka lagu sheegay geeridiisa waa colonel abshir maxamuud shataqi iyo mid kale oo magaciisa lagu soo koobay jaamac xataa saraakiisha qaar ah ayaa barahooda gaarka ahi ku soo qorayay in meydadka saraakiisha looga cararay goobta iyaga oo eedeynaya ciidamo faraku tiris ah oo naftooda la soo cararay shataqay oo in muddo ahbaa ku sugnaa shabeellaha dhexe ayaa toddobaadyo ka hor bilaabay inuu handado odayaasha xawaadley si ay ugala qayb galaan dagaalka uu isagu qandaraaska ku soo qaatay waxaana uu odayaasha uu soo qorqabtay ku tashkiilinayay inaysan ka baqin dagaalka una diyaargaroobaan in lagu dilo furimaha hadooshaa wax dilaya mataqaanaa sheeg cid noolaan lahayd maba jirtaba sida nabadoonka hiilaan inay nabadoon u dhintaan waan rabaa sida cilmigoodoo kale inaad sidaas sidoo kale aad ciidanka hor kacaysiin ciidamada hogaaminaysiin inaad ciidamanka hor dhimatiin wax mataqaanaa sheegeen wanaagsan waaye shataqeeyihii iyo ciidamadiisii maanta lagu soo afjaray xawaadley ayaa dhibaato u geysan jiray bulshada ku dhaqan deegaankaas ilaa qalimow heer ay gaareen inay dumarka kufsadaan dadkana ku amraan inaysan beeraha tacban waa kan mid ka mid ah odayaashii horay uga cawday xadgudubkan ciidankii wuxuu noqday yaacdoo noqday waxay sameeyeen in shacabkii la gumaado gabdhaha la kofsado la dhaco la boobo la bellaqaysto dhibaatadaas ayaa ka cawahaynaa waxaa dhacday ciidankii inuu yidhaaho beer la tacban maayo beer la tacban maayo inuu yidhaaha dhacday cid aan ka yeelayno beer la tacban maayo cid aan ka yeelayno ma laha soomaalida waxay tidhahdaa nolol kuu diida geeri kuuma diido maadaama ah shaqadii loo egbaday ay qaban waayeen beddelkeeda waxay samaysteen bilcakas dadka inay macnaha gumaadaan marka shacabka laga mamnuucayo tacabka beeraha waxaa jira arrimo ay ku sheegeen kuwo aan macquul ahayn oo loogu marmarsiyooday sida uu sheegayo mid ka mid ah odayaasha deegaanka ugu dambayti waxaana la soo dhigay kun iyo shan boqoloo mitir laamiga galbeed kun iyo shan boqoloo mitirna orax ka soo bax haddee taas dhacdo wax beer oo la fali kara ma jiro dhibaataana lagu haya beerta ma fali kartid miinaa la gelihaa beertaa ma falis haddii kale aheen miinada ninka gelihaayo ogaaw miina nin gelihay ma ogaa karaan asagaa dawla ay dhow aya inuu iska difaac asaa laga rabaa hadduu difaaci karina meesha inuu ka dhaqaaq asaa laga rabaa waxaan wax loo adkaysi kara ma ahan waxaan maqli karna ma ahan gabaraa la kufsaday nimaa la dilay nimaa dhaabace wax maqli karna ma ahan noloshaayna beertaanay ku tiirsan tahay la tacbi maayo wax maqli karna ma ahan ma yeeli karnaa dadweynow
cali maxamuud xasan oo dowladda federaalka dhexdeeda looga yaqaano sheekh cali wajiis ahna la taliyaha xasan sheekh ayaa tacsi far waaweyn ku qoran tahay u diray ciidankii iyo saraakiishii dadka tacabka ka hor joogsaday ee saaka lagu laayay deegaanka xawaadley waxaana uu si gaara ugu tacsiyeeyey taliye shataqay oo u muuqday inuu si gaara uga damqanayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay inay allah uga mahadcelinayso guusha iyo galladda uu ka siiyey weerarkii saaka waxaana ay sidoo kale war-saxaafadeedkeeda uga hadashay hadafka dagaalkeeda iyada oo tiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay mar kale ku celisay dalabkeedii ahaa in dadka muslimiintiihi ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay haystaan maalintii shalay ayay ahayd markii weerar nafurnimo ah oo khasaare badan geystay ay mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen fariisin ciidan ah oo ay degmada halgan ee gobolka hiiraan ku lahaayeen askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka la baxay macawiislayaasha halkaasoo dadkii ugu caansanaa ee lagu dilay uu ka mid ahaa taliye jamaal axmed jaamaca oo ahaa hogaamiye ciidan horjoogayaasha ciidamada iyo maryaanta bariga hiiraan ku sugan ayaa waxaa loo geeyey meydka taliya dhowaan muqdisho looga dilay iyagoona muujiyey siday uga murugoodeen dilka ninkaa loo geystay diyaarad ka kacday magaalada muqdisho ayaa waxa ay qaaday meydka laba xidig leh maxamed muumin cilmi oo caan ku ahaa magaca sanagi diyaaradda ayaa ka degtay waxaana sarkaalka lagu aasay deegaanka teedaan oo maxaas galbeed ka xiga mooryaan iyo ciidamo badan oo macawisleeya ayaa goobta aasku ka dhacaya yimid waxaanay muujiyeen sida ay uga murugoodeen dilka loo geystay ninka saaxiibkooda ahaa cabdimuumin cilmi cabdixiish oo ku magacaaban guddoomiyaha dhallinyarada gobolka hiiraan ayna wada dhasheen sarkaalkan la dilay islamarkaana ka mid a dadka aad u abaabula maryaanta macawisleyda dhanka dhaqaale aruurinta dadka qaabilshana ka mid ah ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey sababaha keenay in walaalkii uu aado magaalada muqdisho oo aakhirkii xarakada shabaabul mujaahidiin ku dishay goobta oo ku dhintay ee magaalada muqdisho albaraka meesha la yidhaahdo runtii maxamed meel uu tigtigi jiray wakhti badan ma ahayn maxamed afar maalmood ayuu magaalada muqdisho joogay laba maalin oo ka mid ah ayaan ogaaday anigii oo la dhashay oo walaalkiis ah inuu halkaas jiro markii aan iswaraysanana wuxuu ii sheegay in urur afaraad layidhaahdo oo loo aruurinayo imaaraadka ee ciidamo hadda la rabo in lasoo tababaro oo u galay imtixaan oo halkaas maaragta oo koors oo u aadi rabay halka uu degay waan weydiiyey wuu ii sheegay guri oo nin korneyl ah oo guutada shanaad xukumi jiray oo korneyl faarax kooshin layidhaahdo kiisa ayuu ku degay labadii habeenoo ugu dambaysana gurgaasi wuu ka maqnaa macuusleyda iyo horjoogayaashooda waxaa weli ka daadigi laha in maxamed muumin cilmi la dilay siddeed saacaan habeenkii wada hadlayna subaxdiina iyadoo quraacyo hor taallo aan raba inaan quraacdaa lambarkii koowaad oo isoo wacaa waxaa layidhi ninkii walaalka ahay inuu dhintay masaxa runtii waxa ila noqon wayse ilaa hadda inuu nool yahay aniga aaminsanahay waa yacni maaragtay waan ka gu ilaahay macnihii waa si dhaba waanu aamini lahaa inuu maxamed uu maaragtay uu dhintay ee waa se dhimaya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda dilka sarkaalkan oo dhowaan dhegta dhiigga loogu daray deegaanka albarako ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ninkan ayaa ka qayb qaatay dagaallo badan oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan kuwa oo lagu soo qaaday deegaana shareecada islaamka lagu xukumayay waxaana muuqaal laga soo duubay muujinayay asigoo calanka tawxiidka hoos u dhigaya kuna jeesjeesaya askar ka tirsanaa dowladda federaalk ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose laba askari ayaa la xaqiijiyanaya xalay dhinteen mid kalena uu dhaawacmay ka gadaal markii qarax u haleelay iyaga oo mooto saaran geesta kalena saldhigga booliiska ee degmada beled xaawe ee gobolka gedo xalay qarax ayaa lagu weeraray faahfaahin dheeriya kamaynaan helin wixii khasaare ee ciidamada qaraxa lala beegsaday soo gaaray qaraxyadan waxay ka mid yihiin kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku naafaynayso maamulada dalka ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya askar ka tirsana dowladda federaalk iyo jubbaland ayaa shalay waxaa lagu dilay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka maxmed amiin ayaa warkan inoo haya waxaa galabnimadii shalay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukun lagu riday laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk iyo jubbaland oo siyaabo kala duwan ay usoo qabteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaraha uu xukunka ka dhacayay ayaa waxaa usoo daawasho tagay dad aada u fara badan waxayna maxkamaddu ka sheegtay saadaam cali silikow oo labaatan sano jir ah oo lagu soo oogay inuu ka tirsan yahay b sta jubbaland saadaam cali silikow ayaa fursad loo siiyey inuu ka jawaabo eeda loo jeediyey wuxuuna maxkamadda horteeda ka qirtay inuu muddo sagaal bilood ah ka tirsanaa ciidanka nabatogidda oo ay dadka qaar u yaqaanaan shahaadalo dirirka intaasi kadibna waxaa la gudagalay kiiska eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf oo sagaal iyo toban sano jir ah kaasi oo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka cabdiraxmaan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu muddo lix bilood ah ka mid ahaa ciidamada booliska dowladda federaalka kadib markii ay muddo kooban tababar siiyeen turkiga oo qayb ka ah duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya ee lagu diidan yahay maamulada ku dhaqanka shareecada islaamka cabdiraxmaan ayaana waxa uu kasoo shaqeeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib qiraalka ay bixiyeen labada eedeysane waxay maxkamaddu ku dhawaaqday xukunkooda dhanka shareecada islaamka waxayna ku dhawaaqday inay ku dhaceen fal ridanimo ah maadaama ay ciidan u ahaayeen maamullo ku jaal ah shisheeyaha wuxuu qaadigu soo bandhigayaa adillo isugu jira qur'aan iyo axaadiid maraajicda loo cuskada xukunka qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayadda konton iyo koowaad ee suurat almaa'ida qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu dami imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs wathayb الzani walmufaariqu min addiin altaariku liljamaca rawaahu aljamacatu ilaa muslima وqwluhu slى اllه عlيh وsلم man badla diinahu faqtuluuh rawaahu اlbukhaariي intaasi kadib isla fagaaraha ayaa lagula fuliyey xukunka iyadoo la toogtay labada askari oo sii jeeda dadweynuhuna ay markaasi ku dhawaaqayeen takbiirta in sha allah haddana tanfiidka ayaa la fulin doonaa wbilaahi tawfiiq fuliya tanfiidka allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo goor soo dhowaysa askarta ka soo goosata dowladda federaalka balse markii ay qabato isagoo ka mid ah islamarkaana aanan ka soo laabanin waxay horgeysaa maxkamadda kadibna kitaabka ayaa loo fiiriyaa muddo hadda bil laga joogo waxaa al-shabaab isku soo dhiibay darawalkii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalka si wanaagsan ayaana loo soo dhoweeyey kadib markii uu sheegay inuu ka baxay wixii hadda ka dambeeyana uusan ka mid ahaan doonin maamul ku jaal ah shisheeyaha walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixisay weerar nafurnimo oo shalay ka dhacay magaalada halgan ee gobolkaas sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo u waramayay idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay camaliyaad nafurnimo oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay degmooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dhulka soomaaliya ugu horeyn waaliga waxa uu ka hadlay oo tafaasiil dheeraad uu ka bixiyey camaliyad uu ku baxay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo shalay aroortii ka dhacday saldhig ciidanka dowladda iyo kuwa macuuslayda ay ku lahaayeen degmada halgan ee gobolka hiiraan dadka saraakiisha ah oo xumaanwadayaashu meesha ku tegey waxaa ka mid ah ninka loo yaqaano sargaalka loo yaqaano jamaal axmed jaamac oo ah runtii nin aad loo baadigoobayey mujaahidiintu muddo dheer goobayeen kana mid ahaa dadka xamlada cadowga soo qaaday qayb weyn ku lahaa waa nin runtii xiriir gaar ah la leh hay-adaha kiristaanka oo xumaanta ka shaqeeya islaamkana la dirira ayuu ninkaasu xiriir iyo muxuu xuulo lahaa iyo wada shaqayn mujaahidiintuna ma aysan moogeyn muddona way raadraadinayeen sidii rag ka horraysayba ku dhacday ayuu ilaahay subxaana wa tacaala isagana xala xerada soo geliyey sidaasuuna ku dhaafay adduunku shartiisina uu kala tegey dadka muslimiinta ah sheeguuleed abuunabhaan oo sii hadlayay ayaa soo hadal qaaday oo wax laga weydiiyey camaliyaad ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey degmada jalalaqsi waxay ahaayeen degmada buulo burde intuba waxaa la beegsaday xarumo kala duwan jalalaqsi meel bar kontarool oo cadowgu deganaa iyo xarumo cadowga uu lahaa hadday yihiin jabuutiyaan iyo hadday yihiin soomaalida murtadiintooda intuba ayay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib weynbu ugu geystay ama ha noqoto mid nafeed ama ha noqoto mid maal iyo hantidii ama guryihii cadowgaas ilaahay ay ummaddu ku dhibayeen oo meesha ku baaba'ay buulo burdana sidaa oo kale waxaa la beegsaday xaruntii degmada waxaa la beegsaday halkii nimanka la yidhahdo jabuutiyaanka ay u taallay barta kontaroolka ilaahay subxaanau wa tacaalana waa ku ciqaabay dad tiro badan baa halkaa ku baxay oo ay ka mid yihiin ridada jabuuti iyo kuwa soomaalidu labadaba ayaa iyagana halkaa ku ba'ay oo wax dhaawacmay iyo wax dhintay ku noqday dhulkii ay deganaayeen oo maqarada u ah oo muslimiinta lagu dhibayey iyo shareecada ilahay lagula dirirayeyna waxaa soo gaaray dhibaato weyn waxayna ka mid yihiin camaliyaadkan socda camaliyaadka ama xamlada lagu difaacayo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sharafta dadka muslimiinta maxay mujaahidiinta ka helayaan kulamo iyo heshiis waayahan ay wilaayadu la gaartay jufooyin iyo beelo ka tirsan qabiilka xawaadle waa kan sheekh guuleed abuunabhaan oo ka hadlay faa'iidada qabiilka iyo mujaahidiinta ugu jirto kulamada nabadeed ee ka socda wilaayada hiiraan annaga marka khayrka iyo waxa badiilku aan helayna in dadkii muslimiinta ahaa ama qabaa'ishii iyo wilaayadooda isfahmaan waxa ka dhalanaya iyo waxa aan helayno badiilka waxaa weeye in risaaladii aan wadnay oo nebillaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ugu wakiilka ahayn in ay dadkii aqbalaan oo ay gaarto oo ay nala qaataan oo aan isla faahanno baa annaga muxuu ah waxa noogu muhiimsan ay tahay taasaa micnaha annaga noogu jirta ka wilaayahaan dadkan muslimiinta ana isku dan baan nahay muslimiin baan nahay waxaa u nabadgelaya naftoodaa u nabadgelaysa ama dhiigoodaa u nabadgelaya maalkoodaa u nabadgelaya amni bay helayaan salaamay idmi'naan bay helayaan waxay helayaan islaamnimadoodii iyo shareecadoodii inay ku dhaqmaan bay helayaan waxay ka badbaadayaan inay cadowga iyo muxuuah ibliiska u noqdaan asxaab micnaha diintan iyo mujaahidiinta iyo risaaladan labad waxay ka shaqaynaysa waxaa weeye ummaddan allihii abuuray inay addoommo u noqdaan ummaddatan inay noqoto ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel nebi maxamed jecel sidaasaa marka faa'iidada ku jirta ay tahay waana midda keenaysa in dhiig badan u baxo in dhimasho badan u baxdo sababta keenaysa wey macna qabailka faa'iida ugu jirta waxa weye nabadgelya helayaan qabiilku ilaahay sharcadiisa lalama diriri karo ilaahay tabaaraka wa tacaala qofkii dakana ka galo haddii xitaa insaanka ay ilaawaan ilahay ma ilaaba subxaanahu wa tacaala ugu dambayntii waaliga wilaayada hiiraan waxa uu faahfaahiyey xamlo dacwi ah oo ka socota wilaayada hiiraan taasoo horey ugu dhawaaqday wilaayada xamladaas waa bilaabatay hadday tahay qaybaha kala duwan ee muxaafadaadka ee golihii dhaqanka islaamiga ah wilaayada iyaga laftirkooda oo qaybtooda ka ah intuba way bilaabatay waxayna maraysaa meel aad u wanaagsan ee dadkuna qabuul aad u fiican ayay muujinayaan walaalaha shaqada wadana ilaahay subxana wa tacala ka ajarsiiya iyaguna dadaal bay wadaan gacmaha la isugu geeyey ee natiijadeedana waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigo mid wax badan ilaahay uu ku anfacay oo dad badani wax ka maqnaa oo baahidooda diimeeda ay ku helaan ee dad badanna ilaahay ajar ugu qoro oo hawshaas ka qayb qaatay oo gutay shaqadaa aadka u qiimaha badan marka dhammaan muxaafado walba culimadeeda iyo waxeedaa lagu xoojiyey guri walba tuulo walba ceel walba oo dad cabaan meel balli hadday jirto haddii ay jiraan ciido badan oo meel degan oo reer miyi ah intuba taargadgaraynaya marka muxaafada muxaafaday u howlgashay laakiin muxaafado walba wixii ka dhiman baa loo dhammaystiray oo hadday tahay muqararkii hadday tahay culimo ee dheeri ay u baahan yihiin si kastaba ha aatee saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyaad nafuurnimo oo gilgilay degmooyinka jalalaqsi maxaas buulaberde iyo degmada halgan oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaasi oo ahaa degmooyinka laga soo abaabulay lagana hurinayay xamlada shareeca la dirirka ah ee ka socota gobolkaasi munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan boqol iyo soddon arday oo loo soo xiray machad sharci ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin laguna soo xirayay macad sharci ah ee beesha mirifle kaas oo ay ku qalinjibiyeen in ka badan boqol arday macadka beesha mirifle oo loogu magacdiray imaamu maalik ayaa waxaa ka aflaxay boqol soddon iyo afar arday kuwaasoo muddo saddex sano ah baranayay culumta shareecada islaamka waxaa kasoo qaybgalay munaasabadda odayaasha dhaqanka beesha jiido mas-uuliyiinta wilaayada iyo in badan oo ka mid ah salaadiinta qabaa'ilka wilaayada shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimadii kasoo qaybgashay waxaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala kulankan khayrka badan ikhtitaamka machadkan imaamu maalika loogu magac daray runtii wujuhdan quruxda badan oo naga soo hormuuqanaya ayaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicamta allah subxaana wa tacaala noogu nicmeeyey ikhwaani fillah ma aha adduunyada keliya ma aha ee waxa weeye nicmada iimaanka iyo islaamka nicmada barashada ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa la barto ikhwaani waa nicmo wey dad badan baan haysanin wujuhda saa u quruxsan oo runtii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisii baranaysay muddada saddexda sano intaasi kadib maamulaha macadka ee imaamu maalik ayaa ka warramay duruustii ay ardaydu qaateen maadooyinka ardayda intalaka bari may ka mid horta alqur'aanu alkariim oo culumah qur'aanka iyo culumtiis qur'aanka biakmalihi dhammaantiis allah subxaana wa tacala fadlisha ardaydo dhan qur'aankii xifdaysanyo insha allahu tabaaraka wa tacaala may kaloo ka baradeen allah subxaana wa tacaala fadlisha ardayda tafsiirka qur'aanka oo qur-aanka laga macnayo biluqa soomaaliya laga macnayow may ka baradeena tum ishan jus yaa ka baradeen ardayda sidoo kale macnaha tafsiirka culumtiisa barada may kamid ah usuulun fi tafsiir yaa kamid ah ardayda oo kutubada oo inta ka baradan kamid ah may kale kasii baradeen axkaamu tajwiidna tuxfatu ladfaal hidaayat lmustafiid taysiiru axkaami tajwiid aljazariya kutub intaas kutub iyo qeybto axkaamu tajwiidka bardan qur-aanka oo funuuntiis kamid ah insha allah kadib waxaa kelimad qaatay suldaanka beesha mirifle suldaan nuuru suldaan xaaji isxaaq isagoo soo dhoweeyey martida waxaa la arkay waxyaalo badan oo diin ku saabsan oo idin dhiirogeliya halkan waxaan u istaagay hadda ilaahay inaan ku mahdiyo idinkana aad igula mahdisaan kadibna aan idiin mahad celiyo laftiinna walaalayaal si aan idiin sheegayba anagoon jirinba ilaahay na jirsiiyey islaam naga dhigay nimcooyinkiisa fara badan oo na siiyey nimcatul islaam iyo waliimaan ay ugu horeeyaan ilaahay mahaddiisa ma koobi karnee insha allahu tacaala mahadda kale oo aan rabo inaan u celiyo dadweynaha kasoo qaybgalayaasha ah ee qabiilkii intaasoo sano u furnaa macadka imaam maalik intaas kadib waxaa kelimad qayim ah qaatay mid ka mid ah ardayda beesha mirifle ee ka aflaxay macadka imaamu maalik وأرسل تحية وتهنئة إلى المسلمين عامة وإلى أمراء المجاهدين في العالم خاصة أولهم الشيخ الوالد الدكتور أيمن الظواهري الذي أفنى عمره بالجهاد وجعل الله له منارة يقتدى له ولازمه في ظهور العز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ضال عمره وحسن عمله وإلى أمير المجاهدين في شرق إفريقيا البطل الشهم الشجاع القائد عالي الهمة العابد الزاهد المشفق على الإسلام وأهله أشد على الصليبيين والمرتدين الشيخ أحمد عمر أبي عويدة dadka ka soo qaybgalay xafladda ayaa u riyaaqay bandhigga kala duwan oo ay ardaydu sameeyeen iyagoona jeediyey hadallo u badan dhiirigelin gebagabadii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waa beesha mirifle jazaahum allahu khayran juhdiga ay bixiyeen mirahooda maanta ay goosanayaan miisaanka xasanaadka allah u saaro cid kastoo ka qayb qaadatay oo fikir ku lahayd ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo waxaan kaloo umahadnaqaynaa si gaara umahadnaqaynaa suldaanka beesha jazaahu allahu khayran dadaalka badan muujiyey xaqiiqatan soo gaarsiiyey meesha la rabay oo muddo saddex sana a maanta ay ku eg tahay macadkaan intuu furnaa mar kastaba u taagnaa hari habeen u taagnaa aanaan marqaato ka ahayn ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ajarna allah ha ka siiyo waxaan kaloo umahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran waalidiintii ardadan dhalay ee raalli ugu noqday ardadooda daraasa inay dhamaystaan xaqiiqatan ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro xaqiiqatan juhdiga aad bixiseen iyo wixii mamtahay aad malaynayseen maanta waa ujeedaan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku hormaray inay ubadkooda wax bartaan iyagoona geeyey macaahid sharci ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta